baxniintii cutubka soddonaad oo waxaad samaysaa meel alla bari oo foox lagu shido waxaadna ka samaysaa qori qudhac ah oo dherarkeeduna ha ahaado dhundhun balladhkeeduna ha ahaado dhundhun afar geesoodna waa inay laxataa sarajooggeeduna ha ahaado laba dhundhun oo geesahooduna waa inay isku waslad la ahaadaan oo waa inaad dahab saafe ah ku dahaadhaa dusheeda iyo dhinacyadeeda ku wareegsan iyo geesaheedaba oo waxaad u samaysaa wax taaj oo kale ah oo dahab ah oo ku wareegsan oo qarkeeda hortiisa waa inaad laba sido oo dahab ah ugu yeeshaa labada rukun labada dhinac waa inaad sidaas u yeeshaa oo waxay u noqon doonaan meelihii ulaha lagu qaado laga gelin lahaa oo waxaad ulaha ka samaysaa qori qudhacah waana inaad dahab ku dahaadhaa oo waxaad hor dhigtaa elxidhka u dhow sanduuqa maragga oo hor yaal daboolka ka sarreeya maragga halkaas oo ah meesha aan kugula kulmi doono oo haaruun waa inuu ku shido foox udgoon subax walba markuu laambadaha hagaajinayo waa inuu foox shido oo makhribka haaruun markuu laambadaha shidayo waa inuu foox shido kaasoo ah foox joogto u ah rabbiga hortiisa ka'ab ka'ab oo waa inaydnaan dusheeda ku bixin foox qalaad ama qurbaanna guba ama qurbaan hadhuudh ah oo dusheedana ha ku daadinina qurbaan cabniin ah geesaheedana sanaddiiba mar haaruun waa inuu ku dul kafaaro gudo oo dhiigga allabariga dembiga oo kafaaro guud ah sanaddiiba mar waa inuu ku kafaaro gudo tan iyo ka'ab ka'ab waa kan ugu wada quduusan rabbiga markaasuu rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi markaad reer binu israa'iil tirinaysid intii ay tiradoodu noqoto oo dhan nin waluba waa inuu rabbiga siiyo madax furashadiisa markaad tirisid si aan balaayo ugu dhacin markaad iyaga tirisid oo waxaan waa inay bixiyaan nin walba oo u gudba kuwa la tiriyey waa inuu bixiyaa nus shaqal la'eg shaqalkii meesha quduuska ah shaqalku waa labaatan geeraah nus shaqal waa in rabbiga loo bixiyaa oo mid kasta oo u gudba kuwa la tiriyey oo ah inta jirta labaatan sannadood iyo wixii ka sii weyn waa inuu bixiyaa rabbiga wixiisa markay rabbiga wixiisa u bixinayaan inay nafihiinna u kafaaro gudaan kii taajir ahu waa inaannu bixin wax nus shaqal ka badan kii miskiin ahuna waa inaannu bixin wax nus shaqal ka yar oo waa inaad reer binu israa'iil ka qaaddaa lacagta kafaaro gudka ah oo aad wax kaga qabataa hawsha taambuugga shirka inay reer binu israa'iil u noqoto xusuus rabbiga hortiisa si aad nafihiinna ugu kafaaro guddaan markaasuu rabbiga muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi waxaad samaysaa barkad weyso oo naxaas ah salkeedana waxaad ka samaysaa naxaas oo waxaad dhigtaa meel u dhaxaysa taambuugga shirka iyo meesha allabariga oo waa inaad biyo ku shubtaa ha lagu maydho ee haaruun iyo wiilashiisu waa inay gacmaha iyo cagaha ku dhaqdaan oo markay gelayaan taambuugga shirka waa inay biyo ku maydhaan yaanay dhimanine ama markay meesha allabariga ag yimaadaan inay ka adeegaan oo ay gubaan qurbaan rabbiga dab loogu sameeyo waa inay gacmaha iyo cagahaba dhaqdaan yaanay dhimanine oo wuxuu iyaga u noqon doonaa qaynuun weligiis ah xataa xagga isaga iyo farcankiisa ka dambeeyaba ka'ab ka'ab oo markaasuu haddana rabbigu muuse la hadlay oo ku yidhi waxaad qaadataa dhir udgoon oo wacan oo ah shan boqol oo shaqal oo ah malmal asle ah iyo badhkiis oo qorfo macaan ah oo ah laba boqol iyo konton shaqal iyo laba boqol iyo konton shaqal oo ah kalamus iyo shan boqol oo shaqal oo ah kasiya oo la eg shaqalka meesha quduuska ah iyo hiil muggeed oo saliid saytuun ah oo waxaad ka samaysaa saliid lagu subkado oo quduusa taas oo ah cadar laysku daray sida kan cadar sameeyaha oo kale oo waxay noqon doontaa saliidda lagu subkado oo quduuska ah oo waxaad ku subagtaa taambuugga shirka iyo sanduuqa maragga iyo miiska iyo alaabtiisa oo dhan iyo laambadda iyo alaabteeda iyo meesha allabariga ee fooxa iyo meesha allabariga lagu gubo iyo alaabteeda oo dhan iyo berkadda weysada iyo salkeedaba oo waa inaad iyaga quduus ka dhigtaa inay noqdaan kuwa ugu wada quduusan oo wax kasta oo iyaga taabtaaba waxay noqon doonaan quduus oo haaruun iyo wiilashiisaba waa inaad u subagtaa oo quduus ka dhigtaa inay iga adeegaan howsha wadaadnimada oo waa inaad la hadashaa reer banu israa'iil oo waxaad ku tidhaahdaa tanu waxay ka'ab ka'ab ii noqon doontaa saliid lagu subkado oo quduus ah haddaba waa inaan dad jidhkiisa lagu shubin ama waa inaynaan samayn mid la mid ah oo sideeda oo kale loo sameeyo waayo iyadu waa quduus oo waxay idiin noqon doontaa quduus oo ku alla kii taas oo kala sameeya ama ku alla kii qof qalaad marya dadkiisa waa laga goyn doonaa markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi waxaad qaadataa uunsi udgoon oo ah istagte iyo onike iyo galbanum iyagoo ah uunsi ay ku jirto beyo saafi ah oo miisaankeeduna ha iswada la ekaado oo waxaad ka samaysaa foox kaas oo loo sameeyey sida cadar sameeyuhu uu u sameeyo oo kale oo cusbo lagu daray oo saafi ah quduusna ah oo qaarkiis waa inaad tuntaa oo yaryaraysaa oo waxaad hor dhigtaa maragga ku jira taambuugga shirka taasoo ah meesha aan kugula kulmi doono oo waxay idiin noqon doontaa kan ugu wada quduusan oo fooxa aad samayn doontaan sidiisa ha u samaysanina waayo wuxuu kuu noqon doonaa quduus rabbiga aawadiis oo ku alla kii kaas oo kala sameeya inuu ku udgoonsado kaas dadkiisa waa laga goyn doonaa